alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaah golaha musharaxiinta isbeddel samaynta oo ay ku bahoobeen ku dhowaad labaatan musharax oo u taagan xilka madaxweynaha doorashada madaxweynaha soomaaliya kulan ya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد golaha musharaxiinta isbedel samaynta ee doorashada madaxweynaha soomaaliya oo ay ku bahoobeen in ka badan labaatan musharax oo u taagan xilka madaxweynenimo shir ay maanta ku yeesheen magaalada muqdisho waxa ay ka soo saareen war muftiyeedkan soo socda goluhu isagoo oo ka dareen celinaya arrimihii maanta dhacay iyo maalmihii ugu dambeeyey ee ku saabsanaa arrimaha doorashada oo ay ugu dambeysay tii maanta dhacday oo ay taariikhdu ahayd koob iyo soddonki bishii koowaad labada kun iyo toddobiyo toban oo ay ahayd inay dhacdo doodii ay isgo-aamiyeen baarlamaanka soomaaliyeed inay dhex marto musharaxiinta dhexdooda oo runtii doodaasi ayna qabsoomin asbaabtan soo socoto darteed kadib markii aan loo oggolaanin ama aanay imanin warbaahinta madaxa bannaan oo ay ahayd inay yimaadaan doodda iyada ah iyo sidoo kale markii la waayey tabintii tooska ahayd ee loogu ballan qaaday shacabka soomaaliyeed si life ah inay u daawadaan oo dooddaasi runtii iyo su-aalaha la isweydiinayo ay ula socdaan waxaa kale oo markaa laga dooday arrimaha dhacay oo iyadana ay ka mid ahayd markii guddoomiye ku-xigeenka guddida doorashada mudane cabdilaahi sheekh ismaaciil fartaag oo ka mid ahaa guddidu ay caddaatay inuu si badrheedh ah oo golo dhexdiia uu ugu ololeeyey musharax ka mid a musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynenimo taasina ay dhalisay in xubintaasi ay luminayso dhexdhexaadnimadii iyo anshixii loogu talay guddida doorashada waxaa kale oo dhacay maanta runtii markii musharaxiintu ay isugu yimaadeen golaha baarlamaanka ee ay dhacday inaanay shuruuddii wada oofisnin in ay musharaxiintu ay ka baxeen doodaas kadibna guddida doorashadu ay jawaab ka celisay oo ay kansal ee kansashay doorashada gud muxuu aha dhibaytkii ama doodii oo dhan waxaa markaa runtii ay soo saareen oo golaha musharaxiinta isbedel samayntu maanta ay soo saareen qodobadan soo socda kow arrinta doodda ee ku saabsan musharaxiinta waa go-aan ka dhashay baarlamaanka soomaaliyeed isagun baana xaq u leh inuu joojiyo ama uu kansalo laba waa in doodaasi ay u dhacdaa si hufan loona tabiyaa shacabka soomaaliyeed iyadoo ay ka qaybgelayaan warbaahinta madaxa bannaan saddex waxaa jirta warqad ay saxeexeen musharaxiinta ku midooda isbedeldoonka ama musharaxiinta muxuu ahaye dareenka ka qabta xubintaasi ka mida guddida doorashada oo lagaga dalbanayo in dib loo eego in xubintaasi uu ka sii mid ahaado guddida doorashooyinka warqadaasina waxaa loo gudbinayaa guddoonka labada aqal iyo guddida doorashooyinka waxaa kale oo ay soo saareen musharaxiintu go-aan adag runtii oo ay ku caddaynayaan in arrin kasta oo saamayn kula doorashada madaxweynaha ee hadda dhacaysa oo ku saabsan dhinaca farsamada dhinaca ammaanka iyo dhinaca habmaamuuska oo aanay tala ku lahayn in ay tahay arrimahaasi arrimo aanay aqoonsanayn oo aan khusaynahaynin waxaa kale oo runtii guddidu ama musharaxiintu ay soo saareen goluhu waa in la dardargeliyo oo la howlgeliyo guddida la dagaalanka musuq maasuqa oo iyadana baarlamaanku ay go-aamiyeen fadhiyadoodii ugu dambeeyey ay noqoto mid kantaroosha oo kormeer ku samaysa arrimaha doorashada waad mahadsantihiin